gudoomiyaha gobolka banaadir oo ka qaybgalay adeegyo ay soo bandhigtay brime bank ayaa wuxuu soo dhaweeyey shirkadaha adeegyada horumarineed ee ka wada magaalada muqdisho isagoona uga mahadceliyey shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo sida ay uga qayb qaadanayaan ka ganacsiga iyo sida ay u maalgelinayaan dhallinyarada soomaaliyeed ee doonaya in ay soo bandhigaan fursad ganacsiya sidaan la wada soconnaba waan sheegaa aniga mar kastaba sagaashan iyo sideed maran dalka ka tegaya waxbarasho aadahayay markaan halkaan ka tegaya moobeel ayaa la heestay dalkii aan markaas tegana moobeel kama jirin markaan tegaya internet ayaa ka jiray oo intaad fadhiisato combyuutar la fadhiisanaya waxaad rabto inaad ka diranayso dalki markaas aan tego dalalka waaweyn ka midana kama jirin waxay ku tusaysaa adeega marka soomaaliya inay dalal badan ay uga horeysay howlaha noocaas ah xildhibaanka ayaa hidaaya ka dhawaajiyay guddoomiye ku-xigeenka ahaa oo runtii halkan ka hadlay mustawaha aan joogno iyo maanta annagoo ah dal qani ah inaan dibadda ka sugno tiishow dibadda lagu soo sameeyey iyo istakiin dibadda lagu soo sameeyey iyo caano dibadda lagu soo sameeyey anagoo xoolihay noo joogaan oo maanta waxa kaliya oo dhoofinoo nagu soo arabay xooliyihiin caanahoodin in bannaanka caana noogala keeno runtii waa nasiib darro wixii aan dhoofin jirnay iyo mooskii iyo sisintii iyo adduunyadii iyo xoolihii wixii dalkan laga dhoofin jira maanta wax badan lagama diro bale waxaan sugnaa wax dalal shisheeye nooga yimaado waana la qabsannay taasna waxaan rabnaa inay naga saaraan bangiyada haddii ilaa yidhaahdo oo ugu horeeya bangiga maanta aan joogno bangiyadu soomaalidu inta badan waxay hadda maalgeliyaan inta badan dhismooyinka ayay maalgeliyaan laakiin waxaan isleeyahay hadda tilaabo kale ayay luuqaad horta magaaladu way dhiseen waa ku mahadsan yihiin maxaa yeelay shalay magaaladu haddii cariish iyo jiingad iyo mudul iyo aqal iyo ay ahaayeen kuwa ugu heersaarsa guri mitrkuba-ah qofka iskula iska leh ayaa ugu sareeyay beledkan qofkii sar yaroo maaragtay oo saddex qol ama laba qol meel kulan ah caadiba mawaahaynba maantana waa arkaysiino magaalada dhan hadaa gurigaa kor ka fuusho ood magaalada kor ka fiiriso waxaa is leedahay allow yowm xamar aan kaa dhex bixin laakiin culaysi kaloo badana iska jiro taasna insha allahu waa ku tegi doonaa waxaan halkaan umida maanta inaan u hambaliyeeyo aan dhoo hambaliyo hawshaan ay soo kordhiyeen iyo adeegan ay soo kordhiyeen la jaan qaadaya adduunka waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin